tababare ka saabsan sidii ardaydanka guulaysadi lahayn imtixaanka shahaadiga ee qaranka iyo lanqoobadii ardayda fasalka tume lamaada iskuulada degmada baydhaba weliba tababarka qabanqaabay maamulka jaamacadda baay oo ardayda ku qeybgali lagu faa'iideeyey habka faylayoon qaabilo koraan imtixaanka shahaadiga ee qaranka kaasoo nalagala doona maalinta sabtadii haniyadan ustaad xasan beli cabdi ibraahim oo hayay macalinka biyaha iyo tababarka yana dhinashawal ku weydini muhiimadda tababarka imtixaamka inuu yahay imtixaam uusan ahayn laakiin cadaab iyo meel oo halis ah oo dadku inaysan ahayn taas waa ay tahay markaa inaysan welwelin inaysan baqin in waktigooda ay ilaalsadaan inay maxay ahayd wax akrinta ku dadaalaan waktiyada ugu fiican oo in wax la akhriya ay tahay meelaha ugu fiican oo ay tahay in qofka wax ka akhriyo inuu dad la akhristo dadka marka la akhrisanayo in ay tahay dad wax soo diyaariyey dad hore u socday tahay waxyaabaha aan diira saarin waxaa kamid ahay waxaa isleenahay ardaygaas way ku taageeri karaan muxuu ahaay natiijadiis inuu gaaro oo ay ugu muhiimsan tahay in ardayga la dhiirigeliyo in loo sheego in yani waxaas ay tahay waddo la maro dowladdana oo imtixaamka keentay macalinka imtixaamkaas soo diyaariyey macalinka imtixaamka sax doono intaas oo dhan ulajeedada iyo dadaalka iyo qarashka iyo waktiga ay u marayaan ma aha inay ardada cadaabaan maha ardada inay ridaan maha ardada inay necab yihiin inay dhibaan maaha laakiin waxa waaya un inay ardayga horumariyaan macalinka markuu su-aasha keenayo wuxuu ka keenaa meel fudud marka insha allah inay isdiyaariyaan inay amarada imtixaamka amaruu leeyahay amrada inay ilaaliyaan inay isu diyaariyaan agabka ay u baahan yihiin sida roolnabaradooda inay qalamo badan qaataan hababka ugu macquulsan oo imtixaamka qofku taga ay kamid tahay yani imtixaamka saddex saac oo bilaabanaa tusaale inuu ardayga waxaan ku dhiirigelinay inuu laba saac ka hor u joogo xarunta joogo yani waxaan la wadaagnay imtixaamka intuu ku jiro waxyaabaha ay tahay inuu sameeyo waxaan la wadaagnay qalabyada iyo agabka iyo waxbarasha ee aan laga maarmi karin maxay asigu dhiirigelinaysa waxaan la wadaagnay haddii wax dareemaan ama meelaha ugu macquulsan oo ay ay cabasho iyo nidaam ay geysan karaan aan la wadaagnay iftiin macquulaan siina isleenahay yani oo ay ku kala arki karaan meesha wacan iyo meesha wacneyn ay ku kala arki karaan siina lena waxaa ardada la wadaagno haddana meediyaha u marinaynaa inay welwelka iska yareeyaan marka waxaan u rajeynaa insha allah inay wax badan oo faa'iida ay ka faa'iida doonaan u rajeynanaa insha allah ustaad xasan bilayana sidoo kale faringandiri waalidka ardayda galahayd imtixaanka shahaadiga ee qaranka waalidka wuxuu kamid yahay factoriska ama saameeyayaasha ugu waaweyn ee ardaygu inuu guuleyso inuu guuldarsado sabab u noqon karo maalmahan oo kale waalidiinta waxaan ka codsanaa in ilmahooda ay u dejiyaan ay niid u dhisaan ay la sheekaystaan ilaahay u bariyaan duco u dalbaan duco u akhriyaan salaada ay tukanaya ilaahay ugu baryaan niid u dhisaan wakti siiyaan oo wax ku akhrisan karo oo exercise ku samayn karo hadday gabartahay jikada aan lagu dhibin oo wax kale iyo adeeg tiro badan aan la gelin hadduu weli yahay saasoo kale aan la dhibin jaanis fiican la sameeyo loo duceeyo waa guuleysanaysaa la dhahaa tasiilaadka u baahan yahay oo ay ka mid tahay maalmahaas oo kale in kastoo yaroo jeebgelis ah lasii baahidu ilmahooda iyagaa garanayaan ilmaha in laga farxiyo qofka wuxuu ku farxayay loo sameeyo ballanqaadyo loo sameeyo dhiirgelin loo sameeyo yani ayaan ayaan ka codsanaa waxaa kaloo dhiirgelinaynaa ilmaha in jadwaladooda loo raaco oo waalidiintu inta badan jadwalo cariiri ah aysan ilmaha u dejinin oo waalidka asiga waxaa laga yaabaa wuxuu u dadaalayo intaas maraya inay tahay wiilkiisi gabadhiisa inuu guuleysto laakiin waxaa laga yaabaa dadaalka uu bixinaya siduu guul u rabay mah sida kale inuu dhaawaco inka dambeynhana kumida ardayda lanqowdii tababarkeen dhanisha ku hadalay walyaab ayuu ku faa'iideen tababarka marka horta ilaahi subxaanahu watacaala mahadle iyo shaksiga haniiqtargeela intuu na dhiirigeliyo brogramka waa ninku sheegay mahadsanyaaleena mar walba walbadana faa'iidne waxyaaba una faa'iidne mayba kumid ah waagii hore sida oo caadadaana baahita iskuulaadka marka exaamka galaana halqalgan qaadaan hobun oo dhomlanka saaxiibkaa kugu haddaasa hobloana intada wareegso waqtigay dhammaada jar iskuulka exaamka sahlida jartay laakiin hadda waxyaabaa una galkan ku fahagni meeta inilanka agowban jarn oo shireeda iska falnaanka koyt dhanka galanka haatoy dhinac nadaafada haatoy dhinacooda maskaxiyan haatoy seminaarka mayba ku faahidnay qaabkii meelera guulunku deeri lahay si uuna meeleraninka sheeg usaadka taa mayna erayn caalamindada jirka hataa laga maarmaan sin faylatla hataa socodka siiba qalamka qalamgoleed kiin meelaraas la koofaday adee miilanka bahdaas qaaday salaadiyo koy jawi degmaa ka baa koy obada exaamka fasalka saanfadheed isdeji wala ardayda inta badan la taliyo may buu ahaa kalsooni nafeed barnaamij maxay lama horaanga dadka foom foorka lama taabtaan hay mawaale ustaad waxyaaba in badan usni dhiirigeliyay waliba hayna inay nafta kala soonato ilaahayna aad tala saarato dalankana markaas aad aaminto ciidana may buan ka faraxsano ustaadka nimbiyaisuna may buahan ciidana may balbada nin ku fahansi walbadanona may buhordhaan dhegani may bunooma qanaa baraatukaana intusi ciidana ka faraxsano jaamad may rajeena guulo badan iskale ustaadka may bua isuna may rajeena insha allahu tacaala inti may bua barnaamijyahan kusii badan bii doona aha walbadana ka fahamiya jarageek seminaarkana qaada imtixaanka dowladda siunan galaan iyo wala walbadana ka faa'idi maa labaatii lamada bele joong oo kabaagan maalinta sabtada ee hanifoodleh ee guud ahaan ardayda fasalka tumilamaad ee dalkan fadhiida doonaan imtixaanka shahaadiga ee qaranka